xubnaha aqalka baarlamanka kanada ayaa talaadadii shalay greg fergus u doortay inuu noqdo afhayeenka aqalka taasoo ka dhigaysa ninkii ugu horreeyey oo madow ah oo taariikhda kanada qabta xil noocan oo kale ah dhammaan saddex boqol sideed iyo soddonka ee xubnaha baarlamanka ayaa si qarsoodi ah ugu codeeyey greg fergus oo ka tirsan xisbiga liberaalka wuxuuna ka guulaystay shon kasi oo isna ka tirsan isla xisbiga liberaalka chris de intermond oo ka tirsan xisbiga conservativeka iyo madaxa xisbiga green barty elizabeth may ra-isul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa kadib doorashada greg xilli uu baarlamanka ka hor hadlayay waxauu yidhi waxaad maanta noqotay qofkii ugu horreeyey ee madow ah ee noqda afhayeenka baarlamanka waa mid dhiiri gelinaysa dhammaan dadka kanadiyanka ah gaar ahaan da'yarta danaynaysa ka qaybgalka siyaasadda dadka madowga ah ee kanada oo soomaalidu ay qayb ka tahay ayaa soo dhoweeyey doorashada greg fergus deeqa nuurshabeel waa aasaasaha iyo madaxa hooya innovation hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhallinyarada iyo hooyooyinka waxay iga warantay waxa ay dadka madowga uga dhigan tahay in qof bulshadooda ka mid a loo doorto kursiga ugu sarreeya ee xubnaha baarlamanka maantay waa maalin aan faraxsannahay haddaan nahay dhammaan dadka kasoo jeeda sinjiyadooda africa ama loo yaqaano dadka madowga ah ee soomaalidu anaga aan ka mid nahay runtii maantay waxaa la doortay qofkii ugu horeeyey ee kasoo jeedo qowmiyadda madowga ah the ornable greg fergus runtii aad iyo aad aan waxaan uga faraxsannahay in ay dadka madowga ah ay heleen qof ay beri ka maalin ay dhihi karaan waan ka muuqanaa golaha shacabka ee canada sababto ah guddoomiye baan ku leenahay guddoomiyaha shacabka canada waa dareemaysaa runtii qiimaha iyo awoodda ay dareemayaan siiba dhalinyarada oo raba inay siyaasadda qayb ka noqdaan haddaan nahay sinjiyadda maaragtay afrikaanka ah dadka madowga ah inaan siyaasadda canada aan ka gaarnay heer aan qaybtaasoo kale oo xilka oo muhiima ee guddoomiyaha golaha shacabka marka aad baan usoo dhaweynayna aad baan uga faraxsannahay afhayeenka baarlamanka ayaa ah xubin madax bannaan oo si dhexdhexaada u maamula howlaha baarlamanka wuxuu codeeyaa keliya marka codadka xubnaha kale ee baarlamanku ay noqdaan kuwa barbara ah si uu dhan ugu rido codaynta sidoo kale wuxuu baarlamanka ku matelaa munaasabadaha rasmiga ah deeqa nuurshabeel ayaa qabta in doorashada afhayeenka aqalka baarlamanka ay dhiirigelin u tahay dadka laga tira badan yahay gaar ahaan dhallinyarada madowga ah ee u hanqal taagaya ka qaybgalka siyaasadda dalkan caruur waxaan haysanaa kenediyaana marka in ay iyagu laftigooda xataa ay iska dhex arkaan inay qayb siyaasadda canada iyo house of commonka iyo baarlamaanka ee canada in ay ka noqon karaan guddoomiye ee shacabka golaha canada inay ka noqon karaan maanta runtii waxay soo kordhisay dareen oo maanta caruurta ay ku farxi karaan waxa ay inay dareemi karaan inay waddankan ayagu ay qayb ka leeyihiin in beri ka maalinna ay xilal kasii waaweyn ay qaban karaan sidii prime ministerka greg fergus afhayeenka cusub ee baarlamanka canada ayaa bedelaya anthony rota oo iscasilay toddobaadkii hore kadib markii yaroslav hanka oo siddeed iyo sagaal sano jir ah oo kanadiyan asal ahaan kasoo jeeda poland kuna dhashay ukrein uu ku casuumay baarlamanka labaiyo labaatankii bishii hore xilli madaxweynaha ukrein valadimir seleniski uu ka hor hadlayey baarlamanka kanada afhayeenkii hore anthony rota ayaa siddeed iyo sagaal sano jirkaasi ku tilmaamay haliyey balse waxaa markii dambe soo baxday inuu ka mid ahaa ciidankii hitler ee dagaalkii labaad ee adduunka ka qayb galay anthony rota ayaa sheegay inuusan xog hore ka haynin arrinkaasi wuxuuna bixiyey cudurdaar balse cadaadis badan oo la xiriira in cudurdaar aysan ku filnayn ayaa keentay inuu iscasilo si kastaba dadka madowga ah oo xubno ku leh baarlamanka iyo golaha wasiirada ayaa doorashada afhayeenka u arkaa baal cusub oo kale oo ku qormatay taariikhda kanada taasoo muujinaysa kanada la wada leeyahay xuseen nuur xaaji v o a toronto